magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa maanta ka dhacay doorashada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya doorashada oo ay ka qayb galeen boqol afar iyo afartan xildhibaan oo ka mid ah boqol sagaal iyo afartanka xildhibaan ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ayaa guddoomiye loogu doortay cabdulqaadir shariif shiikhuna may maxamed cabdi sandheer oo stuudiyaha la fadhiya ayaa khadka teleefonka ee baydhabo kula xiriiray guddoomiyaha cusub ee maamulka cabdulqaadir shiikhuna waxaana ugu horreyntii weydiiyey doorashadii maanta sida ay u dhacday doorashada wallahi waxay u dhacday sida lagu yaqaano doorasho caadi oo dimuqraadi ah waxa weeye xildhibaanada saaki markii ay soo fadhiisteen baarlamaanka oo la xaadiriyey la ogaaday marka hore la xaqiijiyey inay joogaan tiro u qaalamta macnaa koorumkii uu baarlamaanku ku fadhiisan lahaa la ogaaday inay joogeen islamarkaana dadkii kale ergooyinkii kale ee ka socday international communitiga iyo dowladda federaalka ee goobjoogayaalkan ay soo xaadireen goobta ayaa marka doorashadii ay dhacday doorashadan waxay doorasho marka qof iyo codkiisa iyo si farsooday u dhaceyso qof walba xildhibaana marka uu yimaado sanduuq oo cad oo baarlamaanka dhex yaalo dadko dhan u wada jeedeen ayuu codkiisa si farsooday ugu ridaayay doorashada qaabkaasi u dhacday marka tiradii aada heshay iyo tiradii guud xildhibaanada codeeyey maanta runtii xildhibaanada tirada guud horta baarlamaankeena maamulka koonfur galbeed waa boqol iyo afartan iyo sagaal xubnood saaki marka waxaa madasha xaadir ku ahaa boqol iyo afartan iyo shan xubnood markii la xaadiriyey afar xubnood ayaa maqnaa boqol iyo afartan iyo shanta xubnood boqol iyo afartan iyo afar xubnood ayaa codeeyey xubintii boqol iyo afartan iyo shanaad waxa weye waa intii codbixinta aanay dhicin ka horba waxoogaa yar xanuunsado marki uu ka tegay goobtii marka boqol iyo afartan iyo afartii codaysay boqol iyo sagaal waxay ii aniga ii codaysay soddon iyo saddexna waxay u codaysay xildhibaankii kale la tartamayey laba codna waa way xumaadeen oo si qalad ay dadku marka ay warqadaas ugu codbixiyeen waan gartay marka guddoomiye ku-xigeenka iyo ama guddoomiye ku-xigeenada doorashadaasi goormay dhacaysa doorashadaas hadirtaan qadar daqiiqadee naga xiga rurisac kadib waxaa bilaabanaysa doorashadii iyo guddoomiyeada sababtoo ah markii doorashadii guddoomiyadu ay dhamaatay ayaa maadaama aan ummad muslima aan nahay salaadii duhur iyo waxaa lasla gartay in la tukado la qadeeyo marka hadirtaan salaada casar marka la tukado marka dib inaan isugu soo laaban waan gartay waxaan kaa weydiin lahaa wax xil cusub baa lagu doortay gobolka koonfur galbeed aan idhaahdo dowlad goboleedka koonfur galbeed wadcigiisa waad garanaysaa xaaladiis waad ogtahay marka laga hadlayo dhinaca amniga markaa bal aan marka hore adaan ku weydiiyo goorma ayaa maamulka koonfur galbeed uu u guurayaa xarunta maamul goboleedka ee brawe run ahaantii taariikh hadda cayiman oo aanu qabsanay aan leenahay maalinkaas ayaanu guuraynaa ma jirto laakiin runtii dawladdu si ay meesha ugu guurto oo ay ugu shaqayso waxaa loo baahan yahay wax allaale wixii imkaaniyaad ay dawlada u baahneed ha noqoto xafiisyadii gaadiidkii iyo wax walba marka inay diyaar ku yihiin magaalada baraas aad ka warhaysana waa intaanu burburka dhicin ka hor adiga waxay kamid ahay degmooyinka eewaddanka soomaaliya marka ilaa iyo xadna aysan jirin marka xafiisyo dawladeed waa ay ka furnaayeen wasaaradihii qaarkood xitaa waxaa jira guryihii shaqaaluhu ay degi jireen marka laakiin damalaha hadirtaan baaxad intaan la eg xafiisyo ku diyaarsan oo maamulku hal maalin ama hal subax u wada guuri karaan golihii wasiirada iyo baarlamaankuba weli diyaaruma magaa laakiin tabaabushihii qorshihii waa socdaa xarumo ayaa hadirtaan dayactirkooda uu dhammaaday oo gacanta lagu hayaa mardha waa dhammaan doonaan sidoo kale arrinta kale oon u baahana intaanan meesha loo guurin waxaa weye in la helo garoonkii diyaaradaha ee magaalada oo dayactir lagu soo la dhisaayo marka mar allaale marka xafiisyadaas ay noo dhamaystirmaan ma ku dhahaayo boqol kiiba boqol inay wada dhamaystirmaan ma ahan laakiin kolley dawladda annagu marba sida baahidu ay tahay iyo wixii imkaaniyaada marka meesha noogu diyaarsan oo ka howlgeli karna markay diyaa diyaar noogu noqdaan annaga ayaa ka dawlad ahaan marka go-aansan doona marka xilliga la guuri lahaa iyo sida loo guuri lahaaba waan gartay arrinta amniga marna maadan cararbaabin intaad dad ka hadlaysay guuritaanka baraawe baraawe waxay ka mid tahay gobolka shabeellada hoose magaalooyin aada u badan oo horey looga qabsaday ururka al-shabaab hadda dib bay ugu soo wada noqdeen qoryooley maalindhowda ay soo galeen way ka baxeen magaalooyin kale iyagaaba toos u qabsaday afgooya afar kilomitr bu jiraan baa layidhi waa maxay qorshaha maamulka ee dhinaca amniga ee gobolka shabeellada hoose
biidni illahi alkariim macnaa de dhanka amniga baraaw haddii la fiiriyo horta run ahaantii marka loo barbardhigo degmooyinka kale ee gobolka ku yaala runtii magaaladu waa magaalo amnigeedu waxaa la dhihi karaa aada iyo aad uga fiican yahay magaalooyinka kale ee gobolka shabeellada shabeelladaas ku yaal marka de amniga inaanu sii xoojino waa qorshaheena waa ku jirtaa kadib marka aanu helno qaabkii meesha loogu guuri lahaa marka kolley ciidamo dawladda ay leedahay dowladda federaalku waa jiraan xafiisyadoodii waa fureen saldhigyadii waa shaqaynayaan in lasii xoojiyo marka istaraatiijiyad cusub in inaan la nimaadno siyaasada la yimaado lasii xoojiyo wixii meesha hadda imkaan kuma dhahaayo macnaa de waxba ma jiraano meesha wax waa jiraan marka insha allah wixii jirun baanu sii xoojinayna hadduu ilaahay ka raalli noqdo waan gartay marka la dhamaystiro doorashada maanta ee adiga iyo labadaadii guddoomiye ku-xigeen ay dhismaan baarlamaankii uu si buuxa maaragtay u howlgalo sidee baad isleedahay way noqonaysaa wadashaqaynta adiga iyo xukuumadda idin dhexaynaysa waa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wallahi wadashaqaynta darutay xukuumadda iyo annagu waxay noqon horta sideedaba waa hal mid in laisla fahmo ayaa fiican golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxa waa laba institution laba hay-adood oo kala madax banaan waay midna midda kale marka waxa weye aysan de ku hawsheeda ku faragashay marka de qof walba waajib xukuumadda waajib baa saaran golaha baarlamaankana waajib buu saaran yahay marka insha allah waxa weye waa wadashaqaynteena wadashaqayn aad aad u fiican inay noqota ayaan ku ayaa ayaa ayaan hubaa oo nin walbana marka waajibkiisa marka uu sidii loogu talagalay sida sharcigu yahay uga soo uga soo bixi doona hadduu ilahay ka raalli noqdo cabdulqaadir shariif sheekhuna maye oo ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta la doortay wuxuu goor dhoweyd khadka taleefonka ee magaalada baydhabo ugu warramayey maxamed cabdi sandheere